waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
run ahaantii waxay ahayd yani waxay ahayd event aad u muhiim ah maxaa yeelay beeraha iyo xoolaha looga hadlayay waana wax nolosheenna taabanaya weeye aad baan ugu faraxsanaa atendiiska waxyaabaha aan ka hadalnay waxaa ka mid ah qaabkee marka hore waxaannu eegnay qaabka australia ee xoolaha u dhaqdaan sida casriga australia waxaannu ognahay inuu yahay waddan ku horumaray xoolaha iyo beeraha australia maaha waddan industria wuxuu ku horumaray labadaa sektor adduunka number one iyo number two meeshu ka gala marka waxaannu eegaynay fursadaha annaga soomaali ahaan jahaliid ahaan haddii aynu danaynayno inaannu ganacsigeenna u jahayno dhinaca xoolaha iyo beeraha fursadaha ka jira waxa kaloo aannu taa oga sii faa'iidaysannay qaabkee ayaan transfer knowledge transfer waxyaabihii aannu halkan ku aragnay ee aannu ku barannay aannu ku caawini karna aan waddankeenna intaannu tagno beeralaydeenni aan uga horumarin karno taas ayaa muhiim ugu ahayd waa garta waxyaalaha aad isu barbarigtay waxaa ka mid ahaa beeraha sida wax looga gurto soomaaliya iyo australia waxaa isu barbarigtay halkii hegtar oo beeralayda australia ay wax ku beertaan inta ka soo baxda iyo midda soomaaliya inta ka soo baxda markaa isu barbardhigtay bal dadka u sheeg siday u kala duwan yihin
waa sax weeye waxaa weeyaan tayada yiilka aan soo saarna marka loo barbardhigo hegtar bila hegtar soomaaliya iyo australia marka lasu barbardhigo soomaaliya waxa ay soo saartaa sida hadda ku cad ilaa haaftan hegtarkii maxaan ku raha australiana waxa ay soo saartaa marka loo barbardhigo kow iyo toban tan hegtarkii iyada oo waxyaabo badan loo adeegsanayo siirka markaa la isticmaalayo iyo waxyaabihii kale ee u baahnaa ciidda nafaqaynteedii iyo qaabkii farminka loo samaynaya marka soomaaliya hadda sida aan ogahay waxaa soomaaliya ka shaqaysa hay-ad aad iyo aad u horumarisay beeraha khaasatan beeraha oo la yidhahda saaj waa marka la soo gayo somaali agricultural technical grouba la dhahaa marka kuwaasi waxay xoogga saareen siday u kobcin lahaayeen wax soo saarka beeralayda ayagoo isticmaalayo siid oo yiil badan keenaayo iyo qaabkii beerashada oo kor ay u qaadayaan marka rajo fiican baanu ka qabnaa waxay gaarsiiyeen ilaa laba tan bay hadda gaarsiiyeen egtarkii waa rajo iyo waxyaabo maaragtay la gaaray oo in lagu farxaa waxaanu rajaynaynaa in intaasi mustaqbalka intaasi in ka badan inay soo saaraan dhanka xoolaha sidoo kale soomaalidu waxay u dhaqdaan qoys walbaa xoogaa ariya ama lo ama geel waxbuu iska haystaa taas marka dhaqaale ahaan laguma abuuri karo sida australia ay xoolaha u dhaqadaan haddii soomaalidu ay u samayn lahayd maxaa isbedeli lahayd
waa runtaa waa su-aal muhiim ah weeye annagu beer xoolaha waxaan u dhaqanaa traditional way oo ah in neefafkii inta la dhaqo dhowr xaba inta laba saddex afar neef suuqa la geeyo deetana wixii reerku ku noolaan lahaa dib loogu soo celiyo qaabkaasi qaab oo ma ahan commercially gelaya oo viable ah ma ahan qaabka aannu soomaaliya inay isu beddeshaa masta haddii la rabo soomaaliya in wax soo saarkeedu uu hagaago xoolola'aan ma jirto soomaaliya waxay ka mid tahay wadammada ugu xoolaha badan afrika hadday noqon lahayd xoolaha lo'da geela iyo noocyadiisa kala duwan haddii marka la rabo in si looga faa'iidaysto wax soo saarkooda waa in loo jiheeyaa qaab wax soo saar ah oo commercial ah oo ganacsatada soomaaliyeed iyo dadkii xirfaddan yaqaanay aqoonyahaanka ee xoolaha yaqaana ayagoo kaashanaya inay u jiheeyaan wax soo saarka ganacsi ahaan oo markaa ay dhoofiyaan wixii ka soo baxa caano iyo hilib gudaha iyo dibaddaba waana waa wax la gaari karaya weeye iyadoo lala tashanayo dadkii aqoonta u lahaa hay-adihii markaa dawliga ahana ay kabayaan soomaaliya waxay noqonaysaa wadammada ugu wax soo saarka badan xoolaha wax soo saarka xoolaha haddii la isticmaalo technolojigaas waxaannu rajaynaynaa dadkeenna xagga ku bartay cilmiga xoolaha meel walba ha joogaan khaasatan wadammada horumaray ee xoolaha ku horumaray waxaannu rajaynaynaa in la abuuro dhiirigelin ah inay ku soo noqdaan waddanka si ay uga qayb qaataan wax soo saarka waa gartay wasaaradda beeraha iyo xoolaha soomaaliya waxaad moodaa inaan qadarin weynba la siin oo ay ka mid tahay wasaaradaha aad loo dayacay soomaalidu hadda xataa sidaad sheegtayba khudbadaadii marka wasaaradaha la qaybsanayo reerkii la siiyo wasaaradda ama xoolaha ama beeraha in la qadiyey bay u haystaan marka dhibaatada aragtida laga qabo xoolaha iyo beeraha laftigooda in wacyigelin laga bixiiso loma baahna waa sidaa weeye waa in wax laga beddelaa qaabdhaqanka ama fikradda aan xoolaha iyo beeraha ka qabno waxaa weeyaan soomaaliya nolosheennu boqolkiiba toddobaatan waa wax ku xeeran xoolaha iyo beeraha mar hadday sidaa tahay mudnaanta koowaad in la siiyo oo aynan ahayn mudnaanta koowaad wasaaradihii kale ee ayagu dowladda ahaa hadday noqon finansiga arrimaha gudaha dibadda waa muhiim waay laakiin annagu anigu cabdiraxmaan ahaan waxaan jeclahay in wasaaradaha wax soo saarka loogu yeero key ministerialska muhiimad gaarana la siiyo dadka ka shaqeeyay dadka xoolaha involorku ana kor loo qaado moraalkooda iyo wax soo saarkooda waagare dadka aad wax u bartay oo cilmigan yaqaanaad ka mid tahay australia waxbaad ku baratay ilaa cilmiga b h d-ga aad gaartay waad ka shaqaysay waddankii baad hadda ku socotaa sidaa ii sheegtay maxaad talaa ama waddankii aad isleedahay waad ku kordhin doontaa markay noqoto xoolaha iyo beeraha
xoolaha anigu xoolahaan ahay xoolahaan ku takhasusay takhasuskayga khaasatanna waxa weye lo'da weeye laakiin waxaa transferable waay waa lagu waxaa lo'da mar hadday tahay ariga iyo waxaas waxyaabaha mudnaanta hadda aanu siinayno waxa weye institutional building capacity oo ah in la soo celiyo hay-adihii dawliga ahaa ee jiri jiray ee ahaa xarumihii tallaalka lagu samaynayay soomaaliya waxay ahayd waddammada afrika tallaalka soomaaliya lagu sameeya afrika aanu geen jirna xoolaha ah waxaanu lahayn xarumo oo xoolaha lagu bacrimiyo haddaad garana haddaad xasuusataan warmaxan meesha la yidhahdo waxaanu ku lahayn beer oo xoolaha lagu breeding ah waxaanu ka lahayn laanta buura meel agteeda afgooye waxaa jirta iyaduna meel xoolaha lagu bacrimiyo instituushanadii in la soo celiyo waxaa kale oon muhiimadda saaraynaa soo celin keliya maaha rehabilitation maaha waxaa weeyaan waa transformation waa inaan bedelnaa qaabka aan wax u qabanayn si aan ola jaan qaadno wadammada hadda wax soo saarka xoolaha ku horumaray sida south africa oo kale qaaraddeenna africa south africa ayaa maaragtay ugu ah wadanka interesting wadanka la yidhaahdo waddan south africa ka tirsan waxaa weeyaan dhaqaalihiisa xoolaha weeye waana looda loodiisa waxaa weeyaan waa aad iyo aad waxa weeyaan dhaqaalo xoog leh markaas insha allah waxaan rajaynaynaa marka hore capacity institutional capacity inaan soo celinno inaannu helno dad skilled ah oo skillkii dadkii hore waa gaboobeen gaab weyn baa jira gaabkan weyn sidii lagu buuxin lahaa inaan fikradahaas u geyno kabacdina aannu markaa halka ka hana qaadno insha allahu tacaala wakhti gaabanna aannu ku dhisno institutionadan iyadoo markaa wada shaqayn dhexe gobolladii federaalkii iyo systemka hadda soomaaliya ka jira waa system decentralized ah oo la baahiyey gobol walbaba maaragtay iyo degmooyin loo baahiyey marka laakiin cooperation iyadoo oo dowladdii dhexe iyo gobolladii cooperation iyo exchange knowledge ka dhexayso in ay ka hana qaadaan wasaaradihii wax soo saarka ahaa baan rajaynaynaa waa garta tan ugu dambaysa adoo mahadsan dadka jaaliyadda ama soomaalidu halkan degan oo laftigoodu laga yaabo inay xiisaynayaan inay beero ama xoola ku abuurtaan dalkan australia laftigiisa nidaamkaas talooyin iyo waxbaad ka bixisa marka maxaad ku talin lahay ninka soomaaliga ah oo is yidhahda halkan laftigeeda xoolaabaad ku dhaqan kartaaba waa runtii waxa weye nasiib daro nasiib wanaag waxaanu joognaa waddan aad u weyn oo baaxad leh dhul leh beeruhii availol yihiin dhulkii wax lagu dhaqanayay waxaanu haysannaa ay haystaa australia noocyaha kala duwan ee xoolaha wax soo saarka ah industrigan siduu u shaqeeya waa very simple waay waxaa keliya loo baahan yahay qofka ganacsata qofka investment ku samaynaya isagoo kaashanayo consultantska ku xeel dheer arrintan iyo beeralayda isagoo kaashanayo in uu segment muhiim ma ah qofka inuu beer ka soo bilaabo ilaa ay maarata waxaa muhiim ah inuu fahmo silsiladda wax soo saarka markaa kabacdi uu silsilad meel un ka galo sidaa halkaa u istaabilshay mithaal ahaan digaagga haddaad digaag rabtaan inaad industriga digaagga aad noqotaan waxaa weeye sublierkaaga chickenkii asaga oo four weeks oo tallaalan baa lagu keenaya dalbanaysaa kow iyo toban wiig markuu joogan waa lagaa sii qaadayaa suuqa waa la sii gadayaa oo hilbihiisii baa la broses garanaya waa jikinka oo hilbaha waxaan aad ugu dhiirigelin lahaa ganacsatadeenna inaysan noqonin alaab dubay laga keeno ama meelka laga keeno inaannu bedelno waayo china waxay qaadataa dalabka ugu weyne xoolaha australia ka qaadataa waxaanu soo arkay anigu wadankan waan dhex maray waxaan soo arkay dad kale oo oo migrants ah oo oo very successful ku leh beero oo industry commercial ah oo carab leh muslimiin leh gaalo leh dadkaa kama aynan duwanin waan samayn karnaa waxaa keliya u baahan tahay inaad inaad marka hore aad kaa go'an tahay ood fahamtaa industriga iyo faa'iidada uu leeyahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa australia ganacsatadeenna nasiibka u yeesha australia inay eegaan il gaara ku eegaan industrigan wax soo saarka xoolaha australia halkaa qayb ay kaga qaataan waana kubac dhaqaale oo aad u xoog badan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali